barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan khyaartana dhegaysanaysaay waa jimce afar iyo labaatanka bisha noofembar labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid a qodob aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a
indhaha laysku dhufanayaa hadalla sal baa loo yihdaa sacabna bayaa laga gabadhani say adhiga u dhijirto say geela u jirto say awdkoo horyaamiyso tays buu ka qaadayaa ninku gabadhaa markuu halkaa ogaado ayuu odhanayaa inaadeer aynu isbaranno sheekadeenna aan wadanno hadalku waa badiyo boqone boqonta aan uga wareegno markaasay ama u diraysaa reergoodii ama odhanaysaa waa ku raacaya kordhi socodka aan israac waa maxamuud diiriye maxamed oo ah oday dhaqanyaqaan oo ku nool gobolka sool waxaana uu ka warramayaa sidii uu ahaan jiray guurkii iyo weliba haasaawihii dhex mari jiray bulshada soomaalida waayadii hore waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee maanta kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka tonkay joogiyo qalabkayo heesa socodka laafyaha markaad luga qaadiyo
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka idaacaddeennan duhurnimo marka horese warkii caalamka oo kooban
maxkamadda dalka bakistan ayaa sii daysay wadaad xagjir ah oo ay dowladda maraykanku ku daba jirtay wadaadkan ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey weerarkii lala beegsaday magaalada mumbay ee dalka indiya sanadkii labadii kun iyo sideedii halkaasoo ay ku dhinteen boqol iyo siddeed iyo lixdan qof maxkamadda ayaa amartay in la sii daayo xaafid saciid kadib markii sida ay maxkamaddu sheegtay ay dowladda baakistan keeni weyday cadeymo ku filan dowladda baakistan ayaa rabtay in saddex bilood oo dheeraada xabsi guri lagu hayo ninkan balse maxkamadda ayaa amartay in maanta la sii daayo dowladda maraykanka ayaa hore toban milyan oo dollar ku rabtay xaafid saciid iyada oo ku dartay liiska argagixisada
emerson magagwa oo shantii bishan noofembar robert mugabe uu ka eriyey shaqadiisa oo ahayd madaxweyne ku-xigeenka dalka zimbabwe ayaa duhurnimadii maanta loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha dalka zimbabwe kadib markii lasoo afjaray xukunkii afartanka sano ku dhowaa ee mugabe master mangagwa oo xidhiir dhowlo lahaa ciidamada militariga dalka zimbabwe ayaa laba wiig dalkiisa baxsad kaga maqnaa hase ahaatee wuxuu halgan adag u galay toddobaadyadiina dhaafay isaga oo ka hortegayey in madaxweynaha isaga ka soo caydhiyey shaqada ee saddexiyo sagaashan jirka ahi uu xilka madaxtinimada ku wareejiyey marwadiisa grace mugabe munaasibadda dhaarta oo ka dhacday garoonka ciyaaraha ee magaalada haraare abaara duhurnimadii labiiyo tobankii duhurnimo ee xilliga dalka zimbabwe ayaa lagu dhaariyey mangagwa oo da-diisu tishan iyo toddobaatan jir naanaystiisana loo yaqaanay xaaska sidoo kale dalkaasi waxa la cafiyey oo loo sheegay inaan wax dembiya loo qabsan doonin madaxweynihii hore ee mugabe robert mugabe ee dalkaasi zimbabwe iyo xaaskiisa labiiyo konton jirka ah ee lagu magacaabo grace mugabe
duhur wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kaste maanta oo kale aad ku dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan inoo haya wariyaha v o e da lascaanood cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan ayaanu waxaynu kusoo qaadan doonaa haasaawaha iyo guurka iyo sheekooyinka dhex mari jiray dadkii hore waxaana barnaamijkeena martiino ugu ah maxamuud diirye maxamed oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka sool oo aanu dhowaantani kula kulannay deegaanka karin ee gobolka sool dhiishaada iyo alaabtaa dhabta ku haysid iyo saa xoolihiina u maamuushid baanu odhan jiray aan baranno kolkaannu gabadha la dhacno ayaannu markaannu reerkii baranno qof sokeeyaanna meesha agteeda ku ognay ayaannu u soo hasaawo tegi jiri hadday labasad caasho wadada saarto jeenyaha sibraar bow cabbaysani ilaa sabada reerkooda salka guriga saalka guriga waxaa kugu jira rusokeeya sarsaardado waqaa talaaduuyey kasamhalaloobiin
loo akhrin jiray oo hasaawidaa saa u socda gabadhii baan rabnaa marka inaan la baxno saarsaardaado waqaatalaadu yay kaasamaalalnoobin nalbaa kuu siraadani kolkaasaa daa sariqaado sodo ha jiidhin ee tago saafi garabkeeda marka hoyaadaan kuu socday ee sarayu soo toosdhe markaasaga salaan miigan iyo saydha gacan qaado sanka qabo dharba axadaablu waa ku salelaan si yar wax ugu sheeg dumarku waa suuragooniya isla seseegi maysaan haddaa siiso sheekada sullaacoda hore taba ku dhaabsoolintuu yahay waa intaasoo dhan waa markii gudaha la galo saawii baa socda saanka qabo dharbaaxada hablu waa ku selelaane si yar wax ugu sheeg dumarku waa suuragooniya iyaduna gobsamidlay ahayd sinadii hore adiguna simbiidhada ka dhowradalku waaseed sanka qabo dharbaaxada hablu waa ku selelaane saddexdii wadaag iyo sharciga meerka soo saaraysa ku sii waxay sahayu tahay sidig xalaaye soo durugdhe mantaa oo waaseexan karaysa aqal sarara weyn iyo markii dadab lagu saaro saddex ariya lama gowraco waa allowsa tuq badnaay saarsar weyne awrbaa ku filan saarsar weyne awrbaa ku filan sooryadaa hore saddexdii wadaadiya mar sharciga meherka soo saaray arooskaagu yuu kaa silcina sahayda soo qaad oo soo durugdhe mantaaba waaseexankaaraysa waa inay gogosha saydhaa si timaanka xula waa inay sii ku noqotaa sodoga iyo haddii seediyada yaradka loo soco subaxa iyo canaha halkaana waxay noqonaysaa kalsoonida weyn oo dadku aada u kala qabo marka haddadan marka la leeyahay dhaqankii hore arrimaha dabacsanaan maya marka la leeyahay ragga hore dabacsanaanta iyo jacaylka iyo in ragga dumarka u dabacsanaada iyo hasaawaha iyo raggii hore iyo kan hadda joogay maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin qoladani waa ilbax bay noqotay hasaaweedu wuxuu ku dhammaaday moobilka kulli xalaxaal isu soo ururi khayral kalaabi maa qalla wadalla haasaawahoodu wuxuu noqday mid aan laga sheekaynayn si kastaba haw dhigee dadkan qof waliba raganimadiisiibuu wataa moobilkuu u dirayaa isna moobilka u hadlayaan moobil baa lagu wada hadlaya xaaladii maanta waxay maraysaa moobil iyo taswiir iyo cod laysu too diro iyo taarar reer magaalnimay maraysaa way ka tagtay dhankayigi marka haddeer waxay u badan tahay dhankaas isugu janjeersata markii hore waxyaabaha astaanta u lahaa sheekada iyo jacaylka iyo maxay ahaydna waxay ahayd maahmaahda la odhanayo gabadha rag waa socda gabadhina waa sugto saamahana ilaah baa haya arrimaha ay u jirtay taasay ahayd waxay ahayd oo kale hadalku waa dan iyo daalay gabadh yahay dee daal waxbayna tari maaya maxaa dana hadalku waa bad iyo boqone baddiisayna ka dabay boqonta xasidaynu isu haleellaa waxay ahayd gabadh yahay hadalku waa muran iyo makaabi murankayna ka dabay makaabka xaggaynu arrinteenna sidee uma dhadhalinaa sidaasay kuma dhadhali jireen markay is ogaadaan oo qofba qofka kale aad u ogaado halkaasaa la iskala jaan qaadi jiray dabadeedna labadaa qof wad mooyaane wax iska horimaadani ma imaan jirin haatan dee waa saacba saaco waa moobilkaasoo mooji iminka waa layga badiyaa waxbaa isbedelay marka inanku uu doonaya gabadha miiga joogta ee uu arkoodo mayna xoolaha isku arkaanbaa xilligaas laysu doonaa bal qaababkay u kala duwanyahay u kala duwanaayeen waxa weeye rag waa deris xoolahaa la raacaa indhahaa laysku dhufanayaa hadalla sal baa loo yihdaa sacabna bayaa laga dhaya gabadhani say adhiga u jirto say geela u jirto say awdkoo horyaamiso tais buu ka qaadayaa ninku gabadhaa markuu halkaa ogaado ayuu odhanayaa inaadeer aynu isbaranno sheekadeenna aan wadanno hadalku waa badiyo boqone boqonta aan uga wareegno markaasay ama u diraysaa reergoodii ama odhanaysaa waa ku raacaya kordhi socodka aan israaca markaa jacaylkii meeyo miyaan muddo la wada soconaynino miyaan wax isweydiin waa soo socdaa jacaylkii waa soo socdaa laakiin haddaad doonaysaan sidii hore ay ahayd waxay ahayd maxaan kaaga baydhaa amaan kaaga baaqdaa sowlayma kaa badi labada qof deelahba isbaday markaa kolba wa isku soo dhowaanayaano hadalku tallaabo tallaabuu socon Wuu noqonayaa, een, ayuu noqonaya aad baad umahadsan- marka waxaad leedahay wuxuu ahaa nidaam ixtiraam iyo tixgelin iyo la soo wado tixgaan tixgelin iyo nadaab iyo arrin aan been lahayn oo runa oo sidaa lagaga midho dhaliyo ninkaa iyo gabadhaasi ilaa ay kala gaboobaan ama kala geeriyoodaan wax ahdi fuli ma jirin oo ka soo saaraya lambar wan reerkooduna leeyahy naa kuwa kow ninkaaga iminka ninkii inta laga shubto oo xagga loo rogo oo ka fadna lagala baxay unaysa anigu ninkaa ishayn mayno markaase gabadhii buu dili waxyaabaha ugu daran ee badanaana laga hadlaa waa inaan haweenka loo gaanqaadin Een, dhaqankaasina marka reerkii la dhiso la sameeyo qoyskaasi qoys wanaagsan noqdoo la dhiso maxaa ka mid ah lambar wan waxaa ka mida horta qur-aanka waxaa ka mida runta waxaa ka mida dhaqanka waxaa ka mida ismaqalka waxaa ka mida haddii weyne kuu xugmaayo wixii san oo diina oo midnimo ah haddaan labada qof midnimo iyo xaqaaqul aadamin iyo run iyo xalaal isula imaan waxba ma jiraan jacaylkuna wuxuu yihi haddaan gabayga uwurkoobukiyo aran makaa keenin afkuunbaad ka keenteen murtidu aran ma keenteen haddaan dadku isjeclayn oo wax wanaag iskuu arag oo run isu sheegin jacayl ma jiro rirmiigu ma tariyaan gabayo jacayl oo oo ku saabsan in lagaga sheekaynayo sooyaalka iyo dhaqanka iyo kalgacalka iyo- way jiraan wax maka xusuusataa way jiraan waa laga xasuusanayaado kuweebaa ka mid ah waxaa ka mida gabayga inan yahay nin aragga aada gabayga alifkaa quraa lagu asiibaayo waxba araran maayo oo run baa lagu arooraayo inan yahay nin araggaaga jecelkuuna iman waayo oo eed sokeeyo ka baqayo watiyaqaylo kala dubaa la doonaya arrin saad u kala laasataan adiga uunbaa og ina gabadhii layska ammaanan maayo horta waxaa la doonayaa is araggii inuu yahay mid hule iyo meeshii laysku arkaa danbuuba u bilaabanay dhayda dhan xulay garoo
Een, waxyaabaad ka xusuusatid sharaftii iyo guurkii iyo milkihii uu lahaa iyo baliiga war kaaga warrama horta marka u horraysa nimaan geel lahayni gabdhaha ma hungurayn jirin nimaan xoolo lahayna ma hungurayn jirin nimaan istoosiruna nimadiisa ku fillaana ma hungurayn jirin gabadhuna kebad iyo hareer madow iyo alool iyo haddii haan caanaha lagu lulo iyo mid awrta lagu raro naagaan haan tolin hala gaba bixiyo qof waliba dhankiisu ka waagii hore ka tacabgeli jiray tacabgalkaa markuu istoosiyo ayuu bixi jiray cayaarta ina cayaartu markaasay balan tahay Een, gabadhii tiri in adeer waadi guursatide aabbahaa geel ma leeyahay suuyamada adigu geel ma leedahay mada oo haddaa in adeer maxaa lugoyada kuu wata bay tiri garoo marka xaggaa waxaanu ka eegaynay geela allaa waaxida ee geelu waa walxa duunyada waa waxya kugu yaalla iyo waafi aan dhicina wad ma baajiye sida kaleu kuu waxtaraya horta annagu geela ayaanu ku horseedan jiray ama ha la rarto ama ha la qalo ama ha la maalo muhiimsane gabadhu ay inay ka weydiiso dee bal in een, in- waxaa jira iminka hadeerka jooga horta amar xaasil markii lagu soo ururo gabayga iyo maahmaadu wax kastaba ha noqdee waxay noqonaysaa iminka markii lasoo ururiyo lambar one life baa waxaa laysugu arkay moobil life baa lagu sheekaystay laba walibaba nin bakaskii kusoo orday laba walba waa caqligeeda laba walba waa taladeeda laba walba waa calafkeeda markaa waxay noqotay calaf waxay noqotay moobil waxay noqotay reer magaalnimada meesha la gaadhay markaas umaba baahna hadal iyo gabay iyo waxa weeye walaalle waan ku jeclay halkaasaan kaala hadlay adna halkaasa igala hadashay aan guurka loo fiirsan waa kula fogaadaaye haddaan diriirta loo fiirsan waa kula fogaataaye haddaan hadalka loo fiirsan waa kula fogaadaa intuu feedhahaagaa jira feeyig leeda mar hadduu fakado kiisa xumi feelo dhaca wey haddaan guurka loo fiirsan waa kula fogaadaa inta faragu duub leeyahay aad feeyig leedahay hadday doqontu faraha gasheena feelo dhacay weeye rag iyo dumarba doqon baa ka soo baxa markaa fiirsi baa loo baahan yahay gabadha maxaa lagu xushaa marka gabadha miyiga joogta ee la doonaya in ninkaasi uu gabadh guursado oo uu rabo inanka aad doonaysa ama adeerka u tahay ama aad een, doonaysa in ninka qoyskiisu uu noqdo qoyska Qoys wacan.
ha maxaa lagu xushaa macruufatun qadibatu khayru min alsin waxaa lagu xusha horta marka hore gabadhaa la baranaya qoyskaa la baranaya maamulkiisaa la baranaya xataa macadalla haddii ay awr dhaana wado awrkay ka muuqanaysaa labadaa indhood waxay ku aragtaa nadartu waa run labada dhagood waxaa ka maqashaana waa been Een, gabadhaa la xulanayo waxaad baranaysaa reerkooda waxaad baranaysaa qaybaasheeda waxaad baranaysaa dhaqankeeda waxaad baranaysaa xudirkeeda hebla aabe hebel aabe okay waxaa loo diray xoolihii toos bay wax uga qabanaysaa wixii hawl lala gudboonaaday waxyaabaha aad is leedahay dhaqankii hore way xoojinayaan een, oo gabayada ah een, gabayo fara badan baa jiro oo had iyo jeer lagaga hadla dhaqanka iyo guurka iyo balka war gabay adiga gabayga kugu dheera aad ka hadasho een, gabayadu igu dheera aad ka gabadha aan kula hadlay Ah, gabayga Gabadha waxaan- gaba- gabayga aad gabadh kula hadashay ugu qiimaha badnaa keebuu ahaa
gabadhii horta mar waxay tahay inan yahay daliil gabay haddii aad duxiga weydiisay balandeel ku dhigo waanigii daayey waayada hurbaa iga luntay anoo daabadii iga luntiyo baadi daba jooga oo aan dantii ahayn aadna dooddu waxay ka ahaydaa washa tahay dawgaaga gaaro maanta waa kama dambaystii dalkasi aan ka imi waa nugaa labada daamood waa meel difaaciyo xumaanaan la dirirayn waa meel biyuhu duulayaan deibta dhaadheer waa meel dinkii dunya lidarin ku jiifa waa meel haddii doogu helo lagu danaysta waa meel dalxiis lagu tagaa dahaba luuley dawaagaro maanta waa kama dambaystii dayacna arki maysid oo xaraga doora baad heli hana la diidin laba dawladood waa istaagtahay dawaagaro gabadhaan intaa u tirsim kuu jawaabtay gabadhii waa ii jabay calaf haddaan ku leedahay bati waan ku ogolay wax alaale anintii wixii ma- waxay wax ku oola gabadhii waxaanu ku tala galnay inaanu isguursanaa awrtii baa mid soo helay meeshii baa ku soo beegay hindise ma areemeysa reerkii meesha ka guur meel kale laga ii sheegaysaa waa tegey meelkii guur halkii waa ka tegey halkii kale mise ma joogo reerkii gabadhii waxay noqotay gabadh wacan laakiin calaf iskuma yeelan maxamuudow waxyaabaha ugu badani dee miyiga waan aragnayo sharaftaas iyo wanaagga iyo dhaqankaasaa yaalla n dadka jiilka hadda joogayna wuu ku sii yaryahay waxyaabaha aadka aad leedahay dhaqankii dadka way ka tegayaan maxay ta waxay tahay waxay tahay nin baa la warguurka maad iska daysid warguurka maad iska daysid badan wuxuu ninkaasi ka hadlayaa intuu nool yahay inuu guursado ayuu ka casiisan yahay waxaadi guur badana beel ku dhacdo waa guur badan yahay ha ninkaasi marka wuxuu leeyahay ragow guursada haa waayo hadhaad hadhow guursatay waxay koonayaan oo waa odaya wiil qura haddaad leedahay waxay onaysaa waa oday mid qaawan oo aan maal oo cilmi oo caqli hayn bay waa wiil shan iyo toban jira waa calafkay calafba ma yaal waa yaab ninkii wax ma qabanaya ma kugu filan yahay xamaalka wiilka xamaala waa wiil u xamaasha wiilka aabba iyo hooyada la dhaqdaa iyo reerkooda waa wiil laakiin wax cidla taagan oo leh doob baana oo yaa doob u tahay gabadhiina waa rabtaada waxay leedahay waa wiil horta yaababkaas anigay soo maray oo aan arkay oo dadka dhexeedka arkay marka waa magaalooyinka dhexdeeda dadkii aan guursanayn tii gu- qofkii guursanayana dee dhaqmaatigii iyo ninkii qiimaha lahaa iyo waa meesha ay ka- marka waxaan ku yidhi inaan yahay nin aragaaga jecel kuuna marka waxaan doonayaa gabadhu dee inay ii sheegtaa meesha aan ku ballanno in aadagabayga alifka quraa lagu asiibaayo waxba araaran maayo oo run baa lagu aroorayo waxay tii alka wayba leedahay adigu dee qoladiiba kuma jirta inan yahay yasluub gabay beryaa iguma ogneen oo urkayga waataan ka jaray ologtii ardal iyo ninkii litabay eedi qabataa doqontii ilgalan baa sidaa lagu ilaaqdaa anna ararta gabaygu waa waa dirir arooriyaad maxaad odhan lahayd talada waa laysla eegaa dee gabadhii taladii baan markaa wax ka siinayaa waa ka marka soo gab- gabadha ma ka soo qayb gashay qayb waxaa odhan lahayd talada waa laysle ardal iyo ninkii liita bay eedi qabataayo doqontii ilgadan baa sidaa lagu ilaaqdaa in fog baa in raga loo maraa la intaheyay arbihii sidaydaasa waa layska urushay asluub iyo xishood baa hablaha loo ogaanja ha yeeshee ilaaqdaa wadiya edabsanaantaada hararka haa hararka aan ku wada fadhiisano dee hadal lasel baa sacbaan beel loo dhigayay markaanu isu fadhiisano oo labada qof hadalka runtiisa isa siiso waxba xumaan wax wale waa beel barnaamijkeenii sooyaalka een, jimcaha ee v o a inagoo gabagabadiisii ku jiraa miyigu guurkii ma sii yaraada mise uu sii bata waxaa aad u dhaawacay horta markii rogga laga eego runta laga hadlo horta qaadku waa dhaawacay danseeg aada ayuu sameeyey miyi iyo magaalo miyi iyo magaalo guurkii qaadkii wuu dhaawacay ninkii qaadkaas waa ku mushtaegay arrintiisii way ka hadhay waxaa ku tusaya magaalada kushiin baad arkaysaa shan gabdhood fadhiyo waxaad arkaysaa makhaayad toban gabdhood joogto gab- makhaayad saddex gabdhood joogto makhaayad labada gabdhood joogto xagga horta magaalada aad buu u dhaawac hoos ugu dhacay oo u dhaawacmay meyigu waa normal waa kala badhaya xumiya samo guur iyo guur la-aan labadaas uu kala socdaa Een, dadka waxaa kulliya oo waxtara aakhiriya adduunba wixii waxtaraya walaalayaalow waxaanu idin leenahay xaaraan lama doone xalaal baa la doonaa walaalayaalow wuxuu ahaa kii gabayga ka gabyeeyey Een, oo lahaa watabcada waxay midig shaqaysabaa walaal maydho gaajada macluul wax kaangama taran maa laguu guray malabsiga ninka ka wadaa mawdka kuu sida waa laaluushka aniga maaha ninka lo ahaa iga fiican Ah. waan war hadalku miisaan weyna marka walaalyo waxaanu leenahay war dalkeenna iyaynaan ka tegin dalkeenna aan ka shaqaysano dadkeennana ama haddii alla wixii alla idin siiyo raacda ama dalkiinu shaquu leeyahay ka shaqaysta ama badda wax ka keeno wax geeyo qofba tabartiisa walaalayaalow dalkiina ikhyaar baad u leedahay dalkiina jooga ow ka jooga ow ilaahay aamina ow nimcada ilaahay idin siiyey dhirtiina idinkoo seexseedaantay dhammaay dalkiina ka tabcada walaalayaalow ka jooga waayo ninkii nin iigu dambeeyey waxaa la yidhi intaasoo lacaga soo shub lacagtii intaas soo shubtay baa labada keligood baa lagala baxay ha ma isagaa kala jecel dee ninka kala baxaya dalka aadan lahayn eesh qusag maa qusag oo maxaa kaa qusag dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood waanu ku waraysananaya oday maxamuud diiriye maxamed oo ka mid odayaasha sida weyn aa dhaqanka u yaqaanaa annagoo toddobaadkan ku eegaynay xulashada hablaha miyiga iyo jacaylka iyo siyaabaha reer miyigu ay u qadarin jireen aa dhaqanka guurka ku salaysan waxaan idiin soo jeedinaya anigoo cabdikariin ololah intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga teganaa dhammaantayo sidaasii nabadgelyo
barnaamijkii sooyaalka dhaqanka ayaad dhegaysanayseen maxamuud diiriye maxamed ayaa marti noogu ahaa waxaana barnaamijka inoo soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdikariim olol xuseenow maxamuud diiriye maanta waxaan ka guntay murtidii uu kusoo gabagabeeyey barnaamijka wuxuu yidhi macaluul wax kaagama taro maa laguu guray marka beesha caalamku hanala soo gaadho waxba tarimaysa buu yidhi hala shaqaysto dadku ha shaqaystaan beerahooda ha qotaan xoolahooda ha dhaqdaan marka wuxuu yidhi taa waxaad gacantaada kula soo baxduunbaa wax kuu tari karaa waa arrin jirta arrintaas
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington barnaamijkii dhalinyarada maanta ayaana dhegeysanaysaan haatan aan ka codsado saare ciidle in ay noo dulmarto qodobadii warka u door korona mahadsaned xuseenow maxkamad ku taalla dalka baakistan waxaan u malaynayaa sida halkaasi codkiigu soo gaadhay ciyaarihii ayaa inoogu xigi doonaa balse qodobka iyo laba aynu baldulmarno maxkamadda dalka bakistan ayaa sii daysay wadaad xag jir ah oo dowladda maraykanku ay ku daba jirtay wadaadkan ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey weerarkii lala beegsaday magaalada mumbay ee dalka indiya sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka zimbabwe ee xilka laga eriyey shantii bisha noofembar ayaa loo dhaariyey xilka madaxweynenimada ee waddanka zimbabwe mahadsanid saare haatanna aynu ku soo dhowaano xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan yuruba liig habeenkii xalay ahaa waxaana kooxuhu ay isku arkeen gruubka ee naadiga f c astana waxay la dheeshay naadiga velreal waxaana lagu awoodroonaaday laba gool iyo saddex gool oo velreal ay ku awoodroonaatay naadiga mikabi tel aviv ayaa martigelisay naadiga slavia bruj waxaana lagu awoodroonaaday mikabi tel aviv laba gool iyo waxba gruubka b naadiga bartisan bograd ayaa la dheeshay naadiga young boys laba gool iyo gool ayayna afka ciidda dartay halka dinamo kiev ay saddex gool iyo laba gool guuldaro kala kulantay naadiga skandarbow braqa saddex gool iyo gool ayay kaga adkaatay naadiga havenheim naadiga rasgad waxa ay gool iyo laba gool guuldaro kala kulantay naadiga istanbul basixher ac milan ayaase ku barbaratay gruubka d naadiga astrovian waxaana ay kaga adkaatay shan gool iyo gool e e k atenis iyo rajekana laba iyo laba ayay isla dhaaf waayeen ha yeeshee naadiga dalka talyaaniga ka socotay atlanta ayaa u martisay naadiga dalka ingiriiska ee everton oo dhowaan tababarahoodii ceydhisay waxaana ay kaga awoodroonaatay shan gool iyo gool oo naadiga dalka ingiriiska afka ciidda loo daray olombic leon afar gool iyo waxba waxay kaga adkaatay naadiga limasol naadiga locomotive moscow laba gool iyo gool ayay kaga adkaatay naadiga copenhagen naadiga f c shariif iyo zlinna gool iyo waxba naadiga f c shariif ayaa ku awoodroonaatay gruubka g naadiga lugano ayaa gool waxba kaga awoodroonaatay naadiga hopwal bersheva halka naadiga victoria blazanna laba gool iyo waxba dirtay naadiga f c f c s b bet barisof iyo naadiga zvezda ayaa waxa ay kulankooda ku kala tageen goolla-aan bareja ha yeeshee arsenal oo gruubkan hogaaminaysay ayaa waxa ay guuldaro gool iyo waxba kala kulantay naadiga f c clon isla arsenal ayaa weli gruubkaasi hogaaminaysa guuldaradaasina waxba umaysan dhibin in hogaanka lagala wareego waxaana ay iska leedahay toban dhibcood shan kulan oo ay ciyaartay nadiga colon ayaa lix dhibcood iska leh sidoo kale gruubkaasi markaan kasoo gudubno gruubka ai olombic makse waxay la dheesheen naadiga conyasburg gooli gool ayayna isla dhaaf waayeen naadiga salisburg iyo victoria de gameres ayaa saddex gooli waxba ku awoodnaataa naadiga salisburg atletico bilbao ayaa saddex gooli laba gool kaga adkaatay naadiga hert barlin halka naadiga zoria ay la dheesheen naadiga kubadda cagta auster sanders waxaana laba gool waxba ku awoodnaatay naadiga auster sanders lazio iyo vitis ayaa gooli gool isla dhaafaya niis oo waddanka faransiiska ka socota ayaa saddex gooli gool waxa ay dirtay kooxda kubadda cagta ee zolwergam halka naadiga rosenberg ay la dheeshay naadiga real sociedad oo gool iyo waxbana ay guuldaro kala kulantay oo naadiga real sociedad ayaa badisay naadiga st petersburg ayaa laba gooli gool kaga awadnaatay naadiga scabj waxaana sidoo kale gruubkaasi uu ahaa gruub xiise badan dhegeystayaal kulamadaasi oo ka tirsanaa yuruba league oo kulankii shanaanad la dheelay ayaa hal kulan kaga harsan gruubyadan si markaasi kooxaha soo baxaya wareegyada aadaya loo xaqiijiyo iyadoo markaa kadibna kooxaha kaalmaha saddexaad ku soo baxa gruubka champions leaga ay ku biiri doonaan kooxaha hadda soo gudba dhegeystayaal xubintii cayaarana halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsanyihi jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a haatan aynu kusoo wada dhawaano codkii allah naxariistee cumar dhuule
qadar dhacay caalaan maale qaladna waa la sixi jire labadaysu qalantana qaar kalaa dilayo isu qoonsadaa jira calaf lagama quusee qaban qaabadaan waray qormadii aan degilay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quustee qaban qaabadaan waday qormadii aan degilay ayaan weli qorsheeya wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay qayrkeedu roonay qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodobqodob u sheega qayrkeedu roonay qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodobqodob u sheega qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa quyar socoodka laafyaha markad luga qaadiyo qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa socodka laafyaha markad luga qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran waxyahaaga waxyahaaga kala qoran dhexdaad qalanja moodiyo qortiyo cabadhyaha dhexda qalanja moodiyo qortiyo cabadhyaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo
codkaasi cumar dhuule ayaan ku soo gabagabaynana baahinteena idaacadeed idinka imanaysa v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
kiyo jaleecada markaan kugu qiyaasana ama kugu qadariya qosoon kiyo jaleecada waxaan kugu qadariy